kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo idiin soo diyaariso dallada sooma oo ah dalladii ay ku midaysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho ee arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba anigoo axmed tifowa ayaa barnaamijkan soo jeedinaya barnaamijkeennan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa jarista geedaha si looga sameeyo dhuxusha oo sannadihii lasoo dhaafay kusoo badanaysa gobolka hiiraan ganacsiyada casriga ah ee magaalada baydhabo kusoo kordhaya oo shaqo abuur u noqday dhallinyaro xirfado leh balse baagamuundo ahaa iyo warbixin aan idinkaga hayno bulshada baar dheere oo isku dhaarsanaya sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka aan ku bilownaa isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameeyey sannadihii lasoo dhaafay caalamka oo dhan iyadoo dalalka afrika oo aan qaybta ka nahay uu si xooggan saameynta ugu yeeshay waxaa la sheegayaa in badbaadada ay ku jirto in la beero geedaha oo saameynta isbeddelka cimilada yareen karta dowladda soomaaliyana ay arrintan si gaara u dhiirigelisay laakiin marka la joogo miyiga dalka waxaa ka soconaya weli in la jaro dhirta oo ay dadku u arkaan isha dhaqaale oo keliya ay ku tiirsan yihiin kuwaas oo ay ka dabaraan nolosha qoysaskooda iyadoo aada looga digayo sii socoshada arrintan shukri baryare oo baladweyne ku sugan ayaa soo jeedinaysa warbixin la xidhiirta saameynta xaalufinta dhirta marka la joogo soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan waxaa caadi ka ah isticmaalka dhuxusha iyo dhirta la jaro oo dhuxusha laga shido sannadihii ugu dambeeyey waxaa si xulli ah ku socday xaalufinta dhirta yuusuf saalax cabdi waa mid ka mid a dadka miyiga ka soo guuray ee soo degay magaalada afar sano ka hor waa aabbaha saddex carruur ah magaalada markii uu yimid waxa uu muddo saddex bilood ah baadigoobayay shaqo uu qabto waana uu waayey waxa uu isku dayay mar inuu ganacsi samaysto balse uma suuro gelin sababo dhaqaale awgeed waxa uu mar kale kiro ku waday mootabajaaj ay dad kale lahaayeen waana uu joojiyey kadib shilal badan oo uu galay iyo magaalada oo uu ku cusbaay xilligaas oo uusan kala garanayn awgeed yuusuf waxa uu sheegay in ugu dambeyn ay dantu ku qasabtay in uu ku laabto dhulkii baadiyaha howdka ahaa si dhuxul uuga soo shido kadibna uu magaalada u suuq keeno sidaasna ay shaqo abuur ugu noqoto nolosha qoyskiisana uu uga maareeyo bil kasta laba mar ayuu dhuxul gaaraysa toban ilaa iyo shan iyo toban loor ka soo shidaa dhir uu jaray kadibna uu dhuxul ka soo shiday markii uu magaalada keeno halkii loor waxa uu iibiyaa toban ilaa iyo toddoba dollar yuusuf maadaama uusan aqoon lahayn waxa ay keentay inuusan waxba u arkin jarista dhirta uu maalinlaha u sameeyo laakiin waxa uu sheegay in haddii uu helo shaqo tan ka fiican uu iska dayn doono shaqadan maadaama ay tahay shaqo adag maalmo badanna duurka lagu maqnaanayo isaga iyo saaxiibadiisna aysan shaqadan jeclayn laakiin ay dantu sidaa ku kaliftay dhuxusha waa waa wax horta dhibaato badan waxay u baahan tahay shaqooyin badan iyo waxay u baahan tahay juhdi badan la geliyo daruufo badan ay ugu kalifay inaan dhuxushaas aan shito waayo awal waxaan ahay qof oo miiga degana ahay waan soo guuray magaaladiia u soo guuray kadib aan shaqo aan raadiyey shaqo wax isiiyo waan waayey sidaan u baadigoobahay shaqo dhan waan waayey markaa shaqadii waay danta waxay u kaliftay inaan dhirta gurno ayay noqotay kadibna dhuxush markaan soo shidno jawaanaan kusoo ridnaa waan soo cabaynaa kadibna magaalada usoo qaadnaa waxaan ku gadnaa toban ilaa iyo toddobo qoyska nolosha aan ka maareeyo waa saddex caruur iyo hooyadood
isticmaalka dhuxusha oo dhirta laga shido ayaa aada ugu badan shacabka degmooyinka gobolka hiiraan si gaar ah magaaladan beledweyne dadka ugu badan ee isticmaalo waa ganacsatada maqaayadaha yaryar oo inta badan dad danyar ah ay leeyihiin safiye faarax cabdulle oo ah gabar daayara waxaay ka shaqaysataa oo ay leedahay maqaayad yar oo shaaha lagu iibiyo waxa ay barnaamijka wadaag u sheegtay in bishii ay isticmaasho ku dhowaada saddex loor ama jawaan oo dhuxul ah oo kiiba ay ku soo iibiso lacag u dhaxaysa toddoba ilaa iyo toban dollar maadaama aysan awoodin inay isticmaasho ay iibsato somgaas dhaqaale ahaan lacagaha yar ee ka soo gala maqaayadda ayay ku caawisaa qoyskeeda oo ka kooban hooyadeed iyo sideed caruur ah oo ay iyada u weyn tahay safiye waxaa kale oo ay tilmaamtay in dhuxusha ay muhiim u tahay dadka danyarta ah ee aan iibsan karin gaaska oo isagu dhaqaale ahaan ka qaalisan dhuxusha mana ahan keliya safiye ee waxaa jira bulsho badan oo dhuxusha shidata islamarkaana aan iibsan karin gaaska sida ay safiye sheegtay
waxaa ka mid ahay ganacsatada waxaan isticmaalnaa dhuxusha dhuxusha isticmaalnaa in gaas iibsano macnaha gaas ina iibsano ma awoodno waayo dhuxusha loo fudo dhuxusha iska shidnaa gaas kalaa kasaada kas yaro maqaayad maqaayad yaraa leha kas yaro shaaxa korsadaa dhuxusha iska simaalaa wax weynba maahanba doorka ilaa toddoba doolar ilaa lix doolar ilaa siddeed doolar malasal xig yaroo dhaqaala iga soo gasho Waa macnaha familkayga iyo walaalahii aa ku caawiyaa cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha iyo dhirta ayaa bulshada u faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay dhirta iyo dhibaatada ka dhalan karta haddii la xaalufiyo oo dhirta la jaro waxa uu sheegay in dhirjarista ay qayb weyn ku leedahay abaarta dalka ka jirta maadaama deegaan walba midka uu ka dhir badan yahay uu ka roob badan yahay haddana ay si xowli ah ku socoto jarista dhirta laga shidayo dhuxusha sidoo kale waxa uu sheegay in dhirtu ay hakiso biyaha xilliyada ay jiraan roobabka iyo fatahadaha oo ay qayb weyn ka qaadato yareynta daadadka iyo biyaha ay fatahaan webiyada waxa uu ka digay in ay arrintan sii socoto maadaama halis weyn ay ka dhalan karto jarista dhirta isagoo ku baaqay in dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato oo hadda la bilaabo qorsho dhirbeeris ah oo looga hortagayo xaalufinta dhirta xaalufinta dhirta had iyo jeer marka waxaa wanaagsan intii la samayn lahaa dhirjaris in bedelkeedu dhir la abuuro dadka deegaankana had iyo jeer wacyigelin buuxda laga siiyo caadiyiinne deegaan walbo deegaanka kale inta uu markaas ka dhir badan yahay ayuu ka roob badan yahay xaalufinta dhirta haddii la badiyo waxaa aad u yaraanaa roobkii markaasi ee bey-adda ama deegaankaas asbaabaha ugu badan had iyo jeer caadiyiin gobolka hiiraan maadaama aan ku noolnahay aragnay waxaa qeyb weyn ka ah in fatahaadihii markaasi ay bataan
way mahadsan tahay wariyaheenna shukri baryale oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in ay bulshada ka yihiin in ka badan toddobaatan boqolkiiba iyadoo aanan inta badan helin fursado shaqo laakiin dhismaha iyo horumarka ka socda qeybo ka mida dalka ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la-aanta ee dalka ka jirtay waxaa magaalooyinkaas ka mid a baydhaba oo xarun kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo lasoo wariyey in boqolaal gabdho iyo wiilal isugu jira ay shaqooyin ka heleen goobaha loo dalxiis tago hoteelada casriga ah iyo meelaha kale ee laga dhisay magaalada saciid sabriye oo baydhabo jooga ayaa ka soo diray warbixintan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weyba shantiisan ee lahadhaafiha ka koraray ganacsiga casriga oo ku mid ayin meelaha landalhiseedow hoteelada iyo haanokela oo qayb ku qaadi bilicda magaalada baydhabo sidoo kalena fursad sii boqolaal dhallinyaro oo on iska jara wiilal iyo gebdho oo shaqola'aan muddo sannaad ee kahay gudaha baydhabo cabdicasiis iimaan oo labaatiyo shan jira muddo saddesanena aan hayno wala shaqee laakiin hadda weyba use kabaryeeri ku-eya hoteelka r b baydhabo isaga oo eedan ka faraxsan isbeddelka nololeed ee ankoy qoysjey tan iyo markii uuse bilaawi inuuse shaqaseeda weyba use sheegay in qoysjey oo ka kooban hooyadii iyo ciyaalla dhaladii oo sedde-e use ka bilow boqol iyo labaatan dolar oo mushaar ahaan meel aan ku qaado weyba use tilmaamay in ganacsiga casriga iswalbadan nolola dhallinyaro badan oo baaqumuundahay use xitaa ku mid ahay cabdicasiis yasoomay weyba uusan sheegay inuusan ka fikiri inuusan bah muqdishow si uusan shaqan ku hela balse weyba uusa waay lacag isu hubiya safar shay markii dambe uusa heli shaqadan ee hel shay uusa ka beeladahaya cabdicasiis yo markii hore weyba uusa ka shaqeeya jiray shaqaha maalinimo balse iyo ka roogsati kadib markii uusa bilaawday cudurkii koronaha dibdambana uusan helna shaqadaasi waliba ku mid aha shaqaalaha r b waana ka faraxsanaa intaan ka shaqeeyey waliba markaana kin sheegaa habkana ka kooyey miisku kooyna anoo isku dareerona maxagalna haddana waan ka kooyey iyo aqoonta tiiday iyo iyo kasowana xirfadana lahaa dad badan xoogaa laqaay dartiye laha iindiri awsheeye kakooyey maamulka degmada baydhabo wayba uu sisi dhow aan la socde qaabka shaqaalaysiinta dhallinyaradan sidoo kalena iyo ka maamul ahaan ku ciyaaren kaalin eedan fayla sidii lanku fududaay lahay ganacsatada hirgelinta dhismooyinka iyo fadaayig guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee baydhabo isaaq maxamed cali taygaab iyo soma wayba uusan sheegay in koritaanka magaalada usakooy kudib markiioo shaqo fayla ku qobodan amniga oo ganacsatada ka dhiirigelidi inyo maalgashi ka sameeyan magaalada baydhabo wayba uu saqiray in aqabad weyn oo dhinaga shaqolaante hadliyan ganacsatada oo haddiise shaqo abuur aan sameeyi lahayna maamulku iswajaha lahay wadhaysyo badan oo xitaa amniga qeybku iya dhalinyarad geefe goobaha ganacsiga iyo hoteelada iyo ka shaqeeyaha hodhaan oo bannaanka fadhiy arday maybu ah iyadaan tiro badan yihiin may kala jarahan oo dad badan ooyan ka shaqeeyahay anoo geefka arday dabsho kashidadan oo kumaankum kale kale noolaado hayana jididka baydhabo ka socdo oo qoladan wal bank arday jididka sabuntaas shaqaale ka shaqeeyahayta wallaahi to xirfada laga qaadada oo lanka takasusaadkan leeyi wallaahi maynan warshaysana horta marka hore shaqo may la kaaleeyihi inti nabadda laka dadaalo inti amni laka dadaalo cid kasta shaqo iyo wal kasta oo la fadaw ma jiraanaha amni gadaashiya jiraan
sanadkii hadhammaadii ee labada kun labaata iyo lamada wayba dhismooyinka casriga ee ku hirgeli magaalada baydhabo ee xaruntan ee koonfur galbeed soomaaliya shaqooyin aan badan xirfadaha ku helay qiyaastay in ku badan saddex boqol oo aan iska jira wiilal iyo gebdho oo shaqalaan kahay muddo sannado ah gudaha magaalada baydhabo taas oo hoosandhigtay welwelka qoysas badan oo dhallinyaradan hadda ka tiirsan cabdulaahi isaaq ibraahim waa sawirqaade ku shaqeeyow beerta city bark ee magaalada baydhabo wayba uuse sheegay in si maalin le-an kooyow meelung si isunkuhela magaalo joojey maadaama se injarna walbiil ah oo uuse reershay ku fadaayan wayba uuse sheegay in markii uuse dugsigaa sare ku bahi lama sano ka hor us eedan ka fikri sidii isunnagoda lahay qof xirfad leh taas oo sheentii in wiilal asxaabtis ah usu ku dalbada inyo baran sida kaamirada sawirada lanka qaado muddo kadibna use baradi hooyadiisna wayba ku dalbaday in uusan gadda kaamirada si uusan ka shaqaysada cabdulaahi yoyba use tilmaamay in sadiidii sawirba use qofka unku qaadadow hal dollar ilcelis ahaan use maalintii ku helow sagaal ilaa tum iyo laba dollar iyadoo maalinta khamiista iyo jimcaha unka duwanta maalmaha kale maadaama dadka badansho hagna siinya iyo dalxiiskooyan beertan city bark usuuna ku helow tumiyo shan ilaa labaatan dollar lacagan dhahayta laakiin hadda jarta aqabadha ka kororti bilihii laha dhaafi taas oo ah taleefanada iphonska oo hoosandhiki shaqadiyo sawir qaadowka markuun weliba bilaaweys ilaa lama sin hata ku horeeya bilaawe sanadkan sanadkii le saddexdiin bilaawdahay markuun walaahi saciidow kaamirmaanimadan aad argayd geeka si adan bata anaa qof walba ka biilow aan shileeda leew oo waalidkii laroow keliya aan qadkay walaan dadaai lahay laka weydiisay maayne qof aan ka biilow ma leh walaahi saameyn weyn ay waalida because geedka haddii iritaan shan doolar lama doolar dhiibay leer kaamirmaanada dhiibeen laakiin iphone yeebka keenka jara make faamood galaas hasabras iphone iphones wadaan dhallinyaradii dhow markuun weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wadaagga sooma oo muqdisho idinkaga imaanaya ugu dambaynna dhegaystayaal qaybaha kala duwan ee bulshada degmada baar dheere ee gobolka gado ayaa ka tashanaya sidii loo joojin lahaa falalka la xiriira tacadiga lagula kaco dumarka iyadoo la isku raacay in haddii aan si deg deg ah wax looga qaban ama sharciga loo marin in kuwa ka dambeeya falalka haweenka lagu dhibaateeyo inay sii socon karto sidoo kale waxaa arrintan farta lagu wada fiiqay in isticmaalka maanduuriyaha sidoo kale uu yahay qayb ka mid ah waxyeelada dumarka marka raggu ay isticmaalaan loona baahan yahay in guud ahaan degmada iyo gobolkaba laga joojiyo walaac xoogan ayay ka muujiyeen bulshadu dhacdadii ugu dambeysay ee baar dheere ka dhacday oo la aaminsan yahay in gabadhii loo geestay la siiyey waxyaabaha maanka dooriya axmed cumar saalixi oo baar dheere ku sugan ayaa noogu eegaya warbixintan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa kulan ay ku yeesheen degmada waxa ay kaga wada hadleen sidii loo joojin lahaa falalka la xiriira kufsiga dumarka lagula kaco iyo waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii ugu dambeeyey ku soo badanayay deegaanka kulankan oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada odayaasha dhaqanka culimmada haweenka iyo waxgaradka degmada ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii bishii hore dabayaaqadii falal kufsi lagula kacay mid ka mid a haweenka ku dhaqan degmada taasoo la aaminsan yahay in haweenaydaasi la siiyey waxyaabaha maanka dooriya qureysho aadan cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada baardheere ayaa sheegtay haddii aan si degdeg a wax looga qaban ama aan laga hortegin islamarkaana sharciga aan la marsiin kuwa geysanaya falalka la xiriira kufsiga iyo isticmaalka maandooriyaha in xaaladda ay ka sii dari doonto iyadoona welwal ka muujisay dhacdadii ugu dambaysay ee baardheer ka dhacday dabyaaqadii sanadkii lasoo dhaafay qureysha ayaa intaasi ku dartay sanadkii lasoo dhaafay oo keliya saddex gabdhood in lagu kufsaday gudaha degmada baadhir oo laba ka mida gabdhahaas la kufsadeen da'dooda ay keer tahay ilaa saddex iyo toban sano falalkaasina ay yihiin kuwo aanan marnaba la aqbali karin horta runtii waa sax waxaa jira saddex gabdhood oo sanadkii tegay la kufsaday labana ay ka yaraayeen saddex iyo toban midna ay toddoba jirba ahayd ilaa haddana dacatagiiyo dhibaatada ee la taallo wax wax ka qabtayna aysan jirin cadaaladna gabdhahaas aynan weli helin walow muxuu ahaato bulshada ay isoo qabanqaabisay oo macnaha bulshadu ay kacday arrintaasna laga wada xun yahay taasi horta way jirtaa tan kale waxaa waaye waxaa looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa bulshadoo iskaashatay annagoo dhammaantanno ururada bulshada iyo maca deegaankaba inta la iskaashado waxyaalaha maanka dooriyo oo gabdhaha lagu qaldahaya ama lagu hadlaynhayo ama lagu kufsanahayo laga hortaro oo gacan bira lagu qabto arintaas waa lagu hortegi karaa run ahaantii ayadoo macnaha wacyigelin badan la sameeyo ayadana oo meel allaalaya meesha anagu aan joogno bered iyo baadiyaba kufsiga baadiyaha xataa waa ka jiraa aan isgaarsiinno arrintaas loogana hortago hooyo magaceeda ku soo koobtay faadumo ayaa sheegtay bishii mey ee sanadkii hore in gabar yar oo ay dhashay oo da'dooda ay ahayd ilaa kooiyo toban sano jir in lagu kufsaday gudaha degmada gabadha oo agoon ah ayaa ninkii kufsaday uu xirnaa muddo maalmo ah balse markii dambe arrintii lagu dhameeyey xeerjajab inkastoo ay sheegtay xukunkaasi in aysan ku qancin muxuu ahaa daawooyin iyo waxbaan maxay dadkoodii ii qaadeen walaalay muxuu ahaa raalli ahaw annaga arrinta galaynaa la yidhi wax wax iiga qabtayna malahan anigana raalli kama ahayn gabadhaydana agoon bay ahayd ma garati marka walaalow macaanow muxuu ahaa saas wax xeer noqon kara ama loo dhammaystiri kara ma ahan ama lagu dhaqmi kara ma ahan raallina kama ihi wax tilaabo oo fiicanoo hadda maxay ahayd aan sheegi kara malahan daawooyinaan kuugu qaadaynaa waana galaynaa si la iigu yidhi gabadhayda agoonnimadeeda aan kusoo karsaday rafaad
gaashaanle cabdi sheekh xasan oo ah taliyaha saldhigga booliiska degmada baardheere ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ciidanka booliiska degmada inay ka hortagaan falalka la xiriira kufsiga iyo daroogada ciddii ku lug yeelata arrimahaasina inay ciqaab adag ay marin doonaan sharcigana ay la tiigsan doonaan waxaana uu digniin adag u jeediyey kuwa ku lugtee falalka la xiriira kufsiga iyo daroogada inay mutaysan doonaan sharciga waxa uu ka qabo mana aqbali doonno in xeerjajab loo isticmaalo falalka noocaasi oo kale ah
macnaha buliisku isha uu ku hayo waxaa ka mid ah isticmaalka daroogada oo sii badanaysa oo rabno inaan hor istaagno oo weli aan rabno inaan si adag oola dirirno ruxmaynta gabdhaha oo laba ah oo magaalada baardheere aan ku aragnay waxyaalaha oo maarata anshax aan hayn arrimaha ayaka ah waxaa macnaha horta sii dhiirigelinaya oo arrintaas ka dambeeyo waxa yaalaa la yidhaahdo maxaa ahayd xeer jajab ama xeer soomaali iyo heshiisaan ka gaarna arrinta ayadaa ah hadduu ilaahay idno hadda kadib ma yeelayno heshiis baan ka gaarna dadka reer baardheerana waa u sheegaya maalin kasta gabar idin la farxumeeyo heshiis baan ka gaarna in la yidhaahdo waxaa weeye dhiirigelin ninka maaragtay kufsiga wado oo cadowga ah dhiirigelintiisa waaye hadda wixii ka dambeeya arrintaas waxaan la tiigsan doonaa sharciga mana yeeli doonno
axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baardheere
intaas ayaan maantana ku soo gebagabaynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah kaalin intee leeg ay bulshadu ka qaadan karaan joojinta xaalufinta dhirta oo deegaanka muhiim u ah nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xidhiiraya taleefannada idaacadan mahadsan idiin